Bukaankani waa qof dumar ah, da'deedu waa soddon sano jir. Waxay ka cabanaysaa inay leedahay madax xanuun joogto ah, miisaanka jirkeeda oo ka dhacay, daal, wadna garaac, iyo macduurka oo marna ka soo daaho, marna ay dhici karayso bishii laba jeer inuu u yimaado. Waxaa jira barar muuqda oo muujinaya in qanjirka tayroodka uu weynaaday. Qanjirka tayroodka wuxuu door muhiima ka ciyaaraa nidaaminta dheefshiidka kiimikeed, garaaca wadnaha, caadada, iyo heerka tamarta awoodda qofka. Waxaan u sameynayaa kombiyuutarka tayroodka, sidoo kale waxaan ka qaadi doonaa baaritaanada dhiigga TSH-ka, T3 iyo T4.